بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى intaynan casharka bilaabin hal beyd oo sheekh cabdiraxmaan igu igu baraarujiyey baan insha allahu tacaala ku celinayaa oo habeenkii hore aynu malaa ka kala tagnay isa saaritaankiisa iyo macnihiisa sheekhu waa kalahaa abda-u bismi اllaahi mustaciina raadin bihi mudabira muciina walxamdu lilahi kama hadaana ilى sabiili اlxaqi wاjtabaana axmaduhu subxaanahu waashkurh wmin masaawi camali astaqfiruh beytkaa markaa astaciinuhu waastaciinuhu calىa nayl الriضa waastamidu luطfahu fii ma qaضىa wuxuu leeyahay waastaciinuhu ilaahay waxaan u kaashanayaa calىa nayl الriضa raalli ahaanshiyihiisa gaadhitaankiisa allahuma acinnii calىa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik waa ka rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam ku ducaysan jiray insha allahu tacaala xadiiskaas xagga dambe aynu ku sheegi doona anu ku macnayn doonaa wuxuu tilmaamayaa raalli ahaanshiya ilaahay iyo cibaadada wanaaggeeda wuxuunbaa kugu kaalmayn kara oo kuu qurxin kara ilaahay gargaarkiisa waastaciinuhu waxaan kaalmo u weydiisanayaa ilaahay calaa nayli ridaa raalli ahaanshiyaha gaadhitaankiisa raalli ahaanshiyihiisa inaan gaadho ilaahoo kuu ogolaado kuu kaalmeeyo mooyaane waa hawl adagoo culus isticaanada iyo kaalmo dalabka amba kaalmo ilaah inaad weydiisataa dee faatixada ugu horayso iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahow adiga oo keliya aanu ku caabudaynaa adiga oo keliya ayaanu ku kaalmaysanaynaa xadiiskii kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam dardaaranka ahaa cabdillaahi bnu cabaas uu rasuulku la dardaarmayey idaa sa'alta fas'al illaah maxaa ku xigay waida istacanta fastacin billaah ayaa ku jirtay haddaad kaalmo cid weydiisanayso ilaahay ku ekow markaa waastaciinuhu calaa nayli ridaa waastamidu luطfahu fii ma qadaa ilaahay dabacsanaantiisa iyo dhibrintiisa ayaan gargaar u weydiisanayaa fii ma qadaa wuxuu xukumay qadaaga iyo qadarka waxyaabaha dhacaya ee aqdaarta ah ee qofka xanuunjinaya ee damqaya waxaa qofka u qaboojin kara oo dhibtaasi uu kaga tallaabi karaa waxay tahay ilaahay naxariistiisa iyo awooddiisa marka wuxuu leeyahy waa astamidu min almadad waa gargaarka iyo gurmad ilaahay gurmad waxaan u weydiisanayaa luطfahu dabacsanaantiisa ilaahay inuu ii dabciyo ii qaboojiyo fii ma qadaa wixii ilaahay uu qoray haddii qofku marka hore alqada waalqadar uu aaminsan yahay waxa dhacay sina inaanay u baaqdeen waxa dhaafay sina inaanu u gaadheen qofku hadduu aaminsan yahay asbaabtiina uu la yimi qadaaga iyo qadarka waqcigooda iyo ku dhicitaanka qofku uu ku dhacaa way u dabacsanaanaysaa way u fududaanaysaa wuxun buu eegayaa uun waxaani dhace maxaa ka dambeeya dhac qadaaga iyo qadarki wuu dhacaye maxaa ka dambeeya waxaa ka dambeeya sidaad u qaabishaa baa la eegaya haddii jazac iyo walwal iyo calaacal iyo tawaawac aada ku qaabishana kaasuun baa laguu qoraya haddaad ilaahay subxaanahu watacaala dariiqii uu nafaray istirjaac inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay qadarka in loo celiyo ma maa shaaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun iyo wixii lamida taa haddii loo celiyana iyadana kaasuun baa laguu qoraya markaa qofka muslimkaa wuxuu eegaa maa bacda alqadar maa bacda alqadaa ee kuma mashquulo qadaaga laftiisa oo maxaan maxay iigu dhaceen ee halkeebe waxaan iiga mareen ee aniga ma hawlbaa igu baaqatay soonigi dadaalay maaha waxyaabaha qofka muslimka ay kuma mashquulo marka ilaahay baa la weydiistaa inuu sidaana kuu fahansiiyo aada u fahansi fahansanaatide marka wuxuu ay dhacaanna inaad waxaa dhacay sidaa inaad ka yeesho oo aanad dee si kale aanad ula macaamilin oo qadaagii iyo qadarkii xanuunkiisu aanu ku dawakin marka intaas yada beydkaasaan rabay inaan insha allahu tacaala aan baraarujiyo oo maalintii hore aynu wax ka tagnay waxa aynu ka bilaabaynaa caawa haddii ilaahay ka dhigo اعلم مقدمه شيخ وحلي مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض ما فرض الله تعالى عليه وبما أخذ الله عليه به الميثاق في ظهر أبيه آدم وما هو صائر إليه وحلي شيخ هربع مقدمة هرمير قدماد ير وقصابسا آه تعرف العبد أدونك بريسة تعرف العبد أدونك بريسة وشيقيسة بما خلق له حلو أبو ري وبأول ما فرض الله تعالى عليه وتعرف العبد أدونك بريسة بأول ما فرض الله تعالى عليه شيقي كوباد يقفك لقو واجبيه وتعرف العبد بما أخذ الله عليه وحي إلهي وكقاضي به إساق الميثاق بلنكي وكقاضي في ظهر أبيه آدم إساقوا أبيه آدم دبر كيسا كترا بلنكي قفك آدمه إلها إلا قلان لا صحيحين وبما هو صائر إليه iyo qofkani meesha uu ku dambeeyay sidoo ahaanayo dhowr ka qodob waa shayga qofka waxa loo abuuray ee faralkii koobaad la saaray ballankii laga qaaday ibn aadamku ay galeen iyo qofka ibn aadamka ay meesha ku dambeynayo afarta qodob oo israacsan buu leeyahay sheekhu aan muqaddimo kaaga dhigo yaani nuxurkii iyo ya halbawlihi kitaabka wali ma gelin wuxuu ka hadlayaa tawxiid buu ka hadli doonaya asmaada ilaahay sifaadkiisa laakiin marka hore intani waa xasuusin sheekhu wuxuu yidhi iclam بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه أخرج فيما مضى من ظهر آدم ذريته كالدر وأخذ العهد عليهم أنه لا, ريب لا رب معبود بحق غيره إلى آخره وحليها الشيخ رحمه الله اعلم حكرتها أدقاتها بأن الله إلهي جل وعلا ilaahay wuu wen yahay oo wuu sarreeyaaye waxaad ogaataa ilaahay inaanu lam yatruk alkhalqa khalqiga kaga tegin sudan wa hamala iska sii days iyo macno darro sudan wa hamala waa sudan waxaa la yidhaha waa waxa aan xisaabta lahayn ee aan qorshaha lahayn ee aan nidaamka lahayn marka wuxuu leeyahay waxaad ogaataa ugu horeynba ilaahay lam yatruk alkhalqa khalqiga inaanu kaga tegin sudan wa hamala khalaqa wa talaq bas waan tirahdaa qofkaasi hebel waa hal waa halaqa wa talaqa bay dhahaan mawta marka dambe oo marka hore waxay ahayd khalaqa wa talaq ilaahay wuu abuuro wuu sii daayey saasaa saxa ma ogtahay af carabi ahaan markii dambe way sii kharibeen waxay dhahaan hebel waa halaq halaq wa talaq wuu sii daayo wuu socday bimacnaa qofkan intuu ilaahay abuuray ayuunbuu ilaahay ku yidhi iska soco waxba ha qaban waxna ha samaynin وانا قلط يعني واك هل كدق ام بوائري ان صححين شرعي هان وقلط الهي ودك وا ابوري خلق وامر الهي دك وا ابوري وحنا وفري وحنا وديدي marka waxaad ogaataa lam yatruk lam yatruk al khalqa khalqiga ilaahay inaanu kaga tagin sudan wa hamalan sidays ya macna daro bal sida ma sameeyne khalaqa al khalqa khalqiga ilaahay wuxuu abuuray li yaabuduhu inay aabudaan وبالإلهية يفردوه وخلق الخلق خلق وحو أبو رئين إله نمدا يفردوه كلي إعلان توحيد كو مركبة هرك قال هرة مركبة ألوهية دي أي هرة وقل دقاقي مقدمة أسل كيد نوا انتهس وحويا بل خلق الخلق اللي يعبدوه وبالإلهية يفردوه واتقانا آيات وعنسا أنبا أكبر الأدلة التي تدل على أن الإنسان مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى ومحي وحويا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ابن آدم كوحو أبوري أدون كوحوغو آيات أقعد إقاحذي إمير سارتي وحيتهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ابن آدم كوحي أنوليهين وأدون كالله كياني تشنكنا ساسو كلا أدون كوحا الله كياني مهمة كوباد إلهي إني عابدان وحياباك لوا فرعيات إيقر قرحين iyo waxyaabo kaalmeynaya oo dhamaystiraya cibaadada inuu qofku shaqaysto inuu wax la soo baxo inuu nasto mararka qaar inuu raaxaysto inuu reer yeesho inuu ubad yeesho iyo waxyaabaa la halmaalaa maqsadkaa weyn iyo ujeeddadaa weyn ee ah cibaadada ayuunbay daba imanayaan ay kaalmeen laakiin qofku shayga weyn ee adduunka ugu jooga ee la rabo inuu meel dhigo oo uu xaqiijiyo oo uu ku seexdo uu kusoo tooso waa alcibaada wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun yacni waxaa ka mid a waxyaabaha ay keenaysa ilaahay subxaanahu watacaala xikmaddiisu ilaahay waa xakiim waa khabiir ilaahay waa alla xakiim asmaadiisa xakiim baa ka mid a laba macno la saaraa mid waxa weeyaan waa allaha hadalkiisa mid la tuura aan lahayn waa wada xikmad waa wada murti mid kastaaba meeshii loo baahnaa bay taallaa waa xakiim shay kasta ilaahay meeshii loo baahnaa buu dhigay shay macno darrada adduunkaa guud yaallaa ma jiro amba ibni aadam ha ahaade amba kayrkii ha ahaadee wax kastoo adduunkaa yaallaa macno u yaallaa wax la iskaga buuxiyey oo laga soo daba tuuray oo iska dhex cararaya ma yaalaan shay kastoo ilaahay abuuray wuxuu abuuray macno iyo qorshe waa xakiim falkiisu xikmad buu ku dhisan yahay qowlkiisu waa sidqi watamat kelimatu rabbika sidqan wa cadlan axkaamtiisuna waa cadaalad ilaahay markaa xikmaddiisa waxyaabaha ay keenaysa waxaa ka mid a amba waxyaabahay diidaysa waxaa ka mid a waxyaabahay diidaysa waxaa ka mid a ilahay intuu makhluuqa noocaasa abuuray oo maskax uu geliyey oo caqli uu geliyey oo awood uu siiyey oo ikhtiyaar uu siiyey inaanu waxba amrin iska abuuray uun oo intaasoo awoodaa la siiyey in la yidhaahdo haddana iska noolaada waxaad doontaan sameeya oo dan aan laga lahayn oo qorshe aanu ka dambayn oo maqsuud aanu ahayn waxay tilmaamaysaa macno daro allaha caliimka ee khabiirka ee xakiimkaa iska daa ibni aadam ibni aadamka sawiga ah ee maskaxda leh ee garaadka lee xisaabtamaya dee la tirsanayo haddii la arko subax kasta soo kala hayo oo wax dhisaya oo wuxuun walaaqaya oo hagaajinaya waar hebel maxaa dhacay waan iska samaynayaa uun maxaa la xisaabinaya ninkaas nin waalan baa la xisaabinaya hadduu intuu wax dhiso uu soo qaado wax kale uu ku daro oo haddana wax kale oo dhidid ka dhacaya aada yaabayso oo cadceedu ugu soo baxday ugu dhacdo oo ninkina caafimaad qabo ninkii hebel waashay qabsaa la leeyahy sababta maxaa maxaa lagu xaqiiqsa inuu inuu waashay maxaa lagu xaqiiqsaday waxaa lagu xaqiiqsaday camalka uu samaynayo ayaanu dan ka lahayn markaan gurigeyga ka imaadday aan soo kallaho dan baan leeyahy markaan soo dhammaystana haddana waa noqonayaa haddii taasi ay iskhilaafto qof iska soconayo oo gurigii iska dhaafayo oo xaggan isaga caraabayo oo buuraha iska gelaya maqsuudkii qofka iyo shaksiyaddiisii baa lumaysa ilaahay subxaanahu watacaala makhluuqa intaa leeg intuu abuuray oo uu isku dubariday oo insaanka insaanka uu gaar ugala baxayo uu sii sharfay in la yidhaahdo ilaahay subxaanahu watacaala dankama laha oo cibaado lama amrin oo dadku waa xoro waxay doonaan ha sameeyaan waxay dhaawacaysaa xikmadda ilaahay subxaanahu watacaala taasi waa mid midda labaad dadka waxaa xaqiiqo ah in loo abuuray qadiyaddaas cibaadada xikmadda ilaahay waxay keenaysaa iyaduna mar labaad dadkii awaamirtii la siiyey qaarna way qaadan qaarna way diidi qaar way gaaloobi qaar muslim bay noqon qaar fusaaq bay noqonayeen fujaar qaarna daayiciin qaanitiin bay noqonayaan dadka noocaasi inaanay sinaan cadaaladdaa ku jirtaa watamat kelimatu rabbika sidqan wacadlan baan ku yidhi iminka cadaaladdu waxay ku jirtaa cid waliba xaqeeda inay qaadato maaha dadku inay sinaadaan cid waliba xaqeeda inay qaadato ayay ku jirtaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu sheegay qur-aankiisa ku sheegay dadku inaanay sinaan ahayn oo ninkii wanaagsanaana wanaag lagu abaalmarinayo kii xumaana xumaan lagu abaal uma awrasna alkitaaba aladiina istafayna min cibaadina fa minhum aalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum saabiqun bilkhayraat saddexdan maxaa loo kala saaray maxaa lagu kala calaamadsanaya waa acmaashii iyo waajibaadkii loo diray siday uga soo baxeen iyo siday u haleeyeen ilahi subxana wa tacaala wuxuu leeyahay alflamim amba waxaa tii am xasiba aladiina اjtaraxuu sayi'aati an najcalahum كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم وحليه سبحانه وتعالى موحي موديان كوا حمانت السمينية الدنبغة ولاقنية إن اللم نقن دونان كوا وناك السمينية أنبه هاد إنسان أنبه النولاداني من اللم نقن نايان الله سبحانه وتعالى وحليه هاي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا السماء بيقولك وما أبورين عياير عياير نانو أبوريا وهايستا inaku uma haysano waxaynu haysanaa shay kastoo adduunka guud yaallaa macnuu ku fadhiyaa laakiin waxaa jira dad u haysta adduunku inuu iska iska samaysan yahay oo macno aanu lahayn waa ayo ilaahay baa sheegay subxana wa tacaala dalika danu aladiina kafaruu fawaylu liladiina kafaruu min annaar taasi waa malaha kuwa gaaladaa kuwa gaaladaaba waxay u haystaan adduunku inaanu macno inaanu macno ku fadhiyin oo iyagu ay macno u samaynayaan kuwa saa aaminsanna abaalkoodu waa naar ilahay wuxuu leeyahay am najcalu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kalmufsidiina fi اlardi am najcalu lmuttaqiina kalfujaar ma ma cadaalad baa ma saxba ah in dadka mutaqiinta ee camalka saali- saalixaa sameeyey fujaarta iyo mufsidiinta inay isku meel maraan oo isku wax la siiyo maya maya taasi cadaalad maaha saxna maaha marka waxay keenaysaa xikmadda ilaahi subxaanahu watacaala dadka marka shayga loo abuuray ay qaarna sameeyaan qaarna ay samayn waayaan inuu ilaahay sameeyo meel loogu gar noqo oo cadaaladda la saaro oo kii wanaagsanaana wanaag lagu abaalmariyo kii xumaana xumaan lagu abaalmariyo marka dadka waxa loo abuuray waa alcibaada waa cibaadat اllahi waxda ilaahay uu keliya in la caabudo laa hayru ilaahay cid aan ahayn inaan la caabudin cibaada maxaa tahay dee waa sida uu sheegay shekh islam ibn taymiya raximah اllahu tacaala ismu jaamicun لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ووحل عليه وحي إلهي وفالي كي يهي أنبا أعمالها هاتو أنبا أقوالها هاتو أعماش قرصوني قلبك وسميه إيه قفك إلهي يقول إسلوقهين يا أعماش الظاهر كهي لوضار كيو وحي دونان بها هاتي تاسا وحل ده هو عبادات قفك عباده السمي عبادته عنوضة حيدهدين أقسام بي الله دهيو عبادة خاصة cibaado looga jeedo macno khaasa leh iyo cibaado looga jeedo macno caama ayaa kala jira cibaadada macnaha khaasa leh waxa weeyaan waa arkaanuliimaanka wayna ka sheegnay waa usuul usuululiimaan amba usuululictiqaad waxyaabaha la yidhaahdo aamantu billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi lixda arkaanuliimaanka waa meeshay kusoo ururaan caqaa'idka oo dhami marka waa asalka muctaqadka amba waa cibaadada macnaheeda khaaska ah cibaadada macnaheeda caamka ahina waa tafaasiisha iyo sharaxa oo culamada qaar ay simo baaris amba calaamad wax kala soocda amba baadi sooc leh ay uga dhigaan fawaariqda iyo waxyaabaha u dhaxeeya ahlu sunna waljamaaca iyo ahlulbidaci walhawa dadka hawadooda raacay ee diin ilaahay waxaan ahayn diin ka dhigay ahlulbidaca la yidhaahdo iyo ahlu sunnaha waxyaabahay ku kala duwan yihiin taasna waa cibaadada macnaheeda caamka iyo muctaqadka guud waxa uu yahay cibaadadu culimmadu waxay idhaahdeen afar shay haddii laga helo cibaado un looma baahnee cibaado qaxoon oo wanaagsan baa loo baahany waynagii sheegaynay allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee saxaabiga la yidhaahdo mucaad bnu jabal radia allahu tacaala canhu ayaa maalin maalmaha ka mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxu uhi ya iyagoo wada socdo labadoodoo keliya ayaa wuxu uhi ya mucaad mucaad wuxuu uhi labayk waa hee oo kale waa hee kal iyo laaba dabadeedna wuxuu ku yidhi wallaahi inii uxibuk wallaahi inii uxibuk laba jeer buu rasuulku alayh isalaatu wasalaam ku celiyey riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan wuxuu ku celiyey saddex jeer buu ku celiyey sacado wallaahi waan ku jecelahay ayaan badana ninkaasi ninka rasuulku calayh isalaatu wasalaam u caddeeyey inuu jecel yahay rasuulku mucaad muxuu ku jeclaaday wixii mucaad uu ku jeclaaday way yaallaan rasuulku qaar buu nacay wixii rasuulku ku nacayna way yaallaan marka waa sifaat iyo acmaal waxaa qofku amba uu ku wanaagsanaada amba uu ku xumaada rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wallaahi inii la uxibuk wallaahi inii la uxibuk waan ku jecelahay mucaadow waan ku jecelahay rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxu uhi usiika ya mucaad laa tadacana dubura kula salaatin an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik aan ku jeclaadee dardaaran baan ku siinaya nin qof qof jecel wuxuu siin lahaa waa waxan waxa ugu wanaagsan bu rasuulka alayh isalaatu wasalaam siinaya waa maxay salaada marka laga baxo amba salaada markaad dhammaysatay assalaamu calaykum aanad odhan labadaaba waa lagu macneeyey marka wax kastaba aad soo dhammaysee salaamo naqsigu uu kuu hadhan yahay uun waxaad tidhaahdaa ha ka tegin maalin qura inaad tidhaahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ilaahayow igu kaalmee dikrigaaga allahuma acini calaa dikrika wa shukrika iyo mahadnaqaaga wa xusni cibaadatika iyo cibaado wanaagaaga markaa cibaado kaya dikrigu ha inoo joogo iyo shukrigu yeetan ujeedna waxa weeyaan wa xusni cibaadatik cibaado waxaa loo baahan yahay wanaagsan alcibaadatu alxasana amba xusnu lcibaada cibaado wanaag cibaadadu waxay ku wanaagsanaataa afar shay afarta shay mid waxa weyan cibaadadu inay mashruuc tahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey midda labaadna waa laka cabsiga in cibaadada ilaahay subxana wa taala lagaga cabsado maaha lakacabsigu wax ka baxsan cibaadada qofku cibaadada uu samaynayo inuu alle kaga baqdo ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay inamaa yataqabal اllahu min almuttaqiin ilaahay waxa uu wax ka aqbalaa uun acmaasha la samaynaya ee cibaadaadka hal qolun baa laga aqbalaa qoladaasi waa maxay waa kuwa muttaqiinta waa kuwa ilaahay subxana wa tacaala ka cabsada camalka ay samaynayaan kuwa ilaahay kaga cabsanaya oo seeba seeba maaragtay ugaga cabsanayaan waa inuu qofku cibaadadaa uu samaynayo waajibaadkeeda iyo arkaanteeda iyo axkaamteeda anu dhamaystiraa haddii waxyaabaha qurqurxiye ee sunayaasheeda iyo waxyaabaha fadaaisheeda raacana hadduu raacina way sii dhammaystirmaysaa laakiin ta muhiimkaah waxay tahay qofka muslimka ahi inuu cibaadada marka uu samaynayo alla ka cabsi waa inuu geeyaa alla ka cabsi qofku waa inuu ku jiraa oo cibaadada iska ilaaliya o iska maaragtay aanu aanu maaragtay dee aanu gowlgowlin dee oo cibaado kala dhiman oo ka gaadhsii ah oo iska tuur ah oo waajibka iska rida inaanay ka noqon ee ay noqoto cibaado uu usoo qastiyey oo uu rabo waajibkeedu inuu meel iska dhigo waa og tihiin salafu saalix ridwaan ullahi calayhim siay u baqan jireen camalka in laga aqbalo taloo camalkaan sameye ma laga ma layga aqbalay mise laygama aqbalin waa su-aal aada u weyn salaad maqrib aynu tukanay imanka salaaddii maqribi hadda aynu tukanay kuma odhanaya salaadda waa laynaga aqbalay amba waa layga aqbalay aniga laa axad laa axad qof odhan kara salaaddii maqrib ilaahay wuu iga aqbalo meel buu ii dhigay ma jiro waayo aayaddan qur-aanka waxay sheegtay cidda acmaasha laga aqbalaa waxay tahay dadka alla kacabsiga leh oo keliya laga aqbalaa cabdillaahi bnu cumar radia allahu tacaala canhu ayaa maalin maalmaha ka mid a waxau yimi nin saa'ila nin dawarsanaya markaasuu in yaroo uu hayay buu inankiisi ku yihi u dhiib oo sii markii uu siiyey uu ka soo laabtay wuxuu ihi aabba ilaahay ha kaa aqbalo iyadoo ay ka dhigan tahay hadalkiisuu ka dhadhansa inuu leey ilaahay wuu kaa aqbalay camal fiican baad samaysay ilahay ajarkiisii meel buu kuu dhigay dabeete cabdillaahi ibnu ibnu ibnu cumar radia allahu tacaala canhu kelmad ayaa laga reebay wuxuu ku yidhi low calimtu ana allaha taqabala minii sajdatan waaxida aw sadaqata dirhamin waaxid lam yakun haa'ibun axaba ilaya min almowt wuxuu leeyahay cabdillaahi bnu cumar radia allahu tacaala canhu haddaan ogahay caawa ilaahay inuu hal sujuudiga aqbalay maaha salaad amba camalkii salaadda la odhan jiray oo dhan maaha amba hal salaad maaha hal sujuud oo keliya haddaan ogahay ilaahay inuu iga aqbalay amba hal dirham oo sadaqada ilaahay inuu iga aqbalay shay maqan oo geeri aan ka jeclaan lahaa caawa ma jireen yani wadku wuu inaga maqan yahay uu soo socdaa cid iga maqan oo aan sugayo aan caawa geeri ka jeclaan lahaa may jirin laakiin geerida waxaan u jeclaan waayey waxaan isleeyahay talow salaada ma laga aqbalay talow soonkii ma laga aqbalay talow qur-aankii ma laga aqbalay in laiga aqbalay baanan ogeyn aakhire maxaa iga sii horeeya miyaanad maqal ilaahay subxaanahu watacaala inuu yihi innamaa yataqabbalu allaahu min almuttaqiin markaa qofka muslimka ha warwaro ha walbahaaro yaanu ismacaashsiinin qodobka saddexaad ee ay tahay maaragtay cibaadada qurxinaya waxaa ka mid a alikhlaas qofka ilaahay dartii inuu camalka u samaynayo qodobka u dambeeya afraadna waa almutaabaca waxyaaba fara badan oo kaloo qurxiyaa way jiraan oo kaabayaal ah oo siiradii salafka in la akriyo khalqiga ilaahi subxaana watacaala in loo fiirfiirsado inuu qofka muslimka ay ducaysto ilaa sande aayadda mka xadiisku uu tilmaamaya marka allahuma acidnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik markaa sheekhu wuxuu ley raximah allahu tacaala waxaad ogaataa ilaahay wuxuu inoo abuuray kaasun iclam biana allaha jala wacalaa lam yatruk اlkhalqa sudan wahamala waxaad ogaataa ilahay khalqiga inuu abuuray inaanu ilaahay khalqiga kaga tegin iska sii days iyo macno daro bal khalaqa اlkhalqa ilaahay khalqiga wuxuu u abuuray liyacbuduuhu inay caabudaan wayufriduuhu biاluluhiya amba bililaahiya ilaahnimadana ay u gaar yeelaan wuxuu leeya sheekhu raximah اllahu tacaala akhraja fima qad madaa min dahri aadama duriyatahu kaduri waakhada alcahda calayhim anahu laa raba macbuudu bxaqi غayrahu wuxuu leeyahy sheekhu raximah اllahu tacaala akhraja fiima qad madaa waktigii tegey ilaahay waxa uu ka soo saaray min dahri aadam nebiyullaahi aadam dhabarkiisa wuxuu ka soo saaray duriyatahu ubadkiisii oo ka duri firiirta oo kala waxa la arka waxa ugu yar ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka soo saaray dhabarkiisa waakhada calayhim alcahda waakhada alcahda calayhim waakhada calayhim alcahda waxa uu ka qaaday ballan ballankaasi muxuu ahaa annahu laa rabba macbuudin macbuudun bixaqin hayrahu inaanu jirin alle xaq lagu caabudan isaga ahayn markii ilaahay subxaana wa tacala nebiyullaahi aadam uu abuuray ilaahay wuxuu yaqaanaa nebiyullaahi aadam inta ka farcami doonta ilaa ilmaha ugu dambeeya dhalanaya ilaa ilmihii u horreeyey ee dhashay ilaahay subxaana wa tacaala wuu soo xashiriyo meel buu isugu keenay iyagoo yaryar ka durri iyagoo yaryar oo firiir ah oo yaryar oo aan ishu qaban ahayn ayuu ilaahay meel isugu wada keenay dabeeto alastu birabbikum ilahi subxaana wa tacala kuuhi alastu birabbikum rabbigiin ma ahay midaan rabbi aan aniga ahayn baa jira iyaguna waxay yidhahdeen qaaluu balaa haayo ilaahay waa tahay adiga mooyaane alla kale oo jiraa ma jiro saasay qireen dabeetna ilahi subxana wa tacala dhabarkii nebiyullahi aadam buu ku celiyey dabeetana min dahrin ilaa dahrin min sulbin ilaa sulbin ilabaan qof kastaaba xilligiisi uu dhasho oo aabbiyo hooyo ka farcamay nebiyullaahi aadam oo uu ka dhasho marka ballankaasi waa ballanka caamka ah ilaahi subxaana wa tacala uu sheegay culimadu way tafaasiilayaan ilaa saddex qaybood baa loo qaybiyaa miihaaqaas iyo ballanka ilahi subxaana wa tacala nebiyullaahi aadam uu ka qaaday laakiin ka ugu muhiimsan oo ugu culusi waa ka qof kastoo ibni aadam wuu galay ballankaasi saas aawoodee waa ninkii jimci horena sheegnay haddii qofka ibni aadamkaa la iska daayo marka uu dhasho waxbaan loo sheegin walaa diin loo sheegin walaa diin darro loo sheegin gaalnimo iyo islaamnimo haddaan midna loo sheegin oo qofka la iska da cunto la siiyo cabitaan la siiyo risaarad aan la gaadhsiin hadalka la baro oo qofkaasi caqligiisu uu caqli caadiya yahay qofkaasi waxa uu garanayaa adduunkani inuu macno leeyahay oo uu qorsho leeyahay oo alla leeyahay ayuu garanaya yani iimaanka caamka ah amba tawxiidka caamkaa buu garanaya qofku haddii la iska sii daayo qofka oo aan gaalnimadana loo loo xayeysiin oo aan loo macaanayn islaamnimadana aan loo sharaxin oo aan loo xayeysiin oo la iska daayo uun bes qofkaasi caqligiisa wuxuu ku garan karaa adduunkani inuu cid ka dambaysan leeyahay musaa isu dhex taago ee adduunkaa qorshaysan ee habaysan ee isku dubadhacsan ee kala dambeeya ee nidaam kale cadceeddu ay soo baxayso ay dhacayso dayaxu uu soo baxayo uu dhacayo roobku uu imanayo badahaasi xaniban ee baadka beriga dadka noloshaas iswada dhammaystiraysa ee isqurxinaysa ee mararka qaarna isdhibaysa iyada lafteedu inay qaanuun leedahay oo ilaahay subxaana cid cid samaysay ay jirto ciddaasi tafaasiisheeda iyo ciddaasi maxay ka mudan tahay caqli laguma keeno caqli laguma keeno laakiin waxaa laga yaabaa ciddaasi qofku sifaadkeeda iyo tilmaanteeda wax ka mida inuu gartaa baa suuragala maxaa ka mida waxyaaba uu garan karo waxaa ka mida waxyaabaha uu garan karo dhulka intaa leege baaxaddaa leege xooggaa leege cidda samaysay waa xooggeedu waa sidee iyo awooddeedu qudra iyo awoodu inay jirto cid awood leh oo xoog leh oo baaxad leh oo aan la waabin karin oo aan la saanshan karin inay jirto ciddaasi waa iyo haddii la weydiiyo si alla suudhaha garan maayo ma ilaahay ma aqaan laakiin wuxuu og yahay cid isagaa ka sarraysa oo ka mas-uula oo wax siinaysa oo arsaaqaysa oo dilaysa oo soo noolaysa inay jirto waa lagu ogaanaya ambiyadu waxay u yimaadeen tawxiidka noocaasiya ee dadku caqligooda ay ku fahmi karaan tawxiidka inay tafaasiileeyaan cidda cidda ciddan ay garan laayihiin amba ciddan ay dareemayaan in farta loo saro la idhahay waa ilaahay waa allaha sifaadkan leh waa allaha tilmaamahan leh waa allaha magacan leh kow ilaahay dadka in la baro dabadeedna la baro ilaahay dadka xaqa uu ku leeyahay asalka ambiyadu waxay u timi waa intaasun waa dadka in la baro ilaahay dabeetana la baro ilaahay xaqa uu ku leeyahay waxyaabaha kalena way kasi farcamayaan haddii aan sameeyo wixii ilaahay iga rabay maxaan maxaan helayaa so amba janno haddaan yeeli waayana maxaan helayaa naar haddii ambiyadaan raaco maxaa noqonaya muslim haddaan raaci waayo maxaa noqonaya gaal iyo labadaa waxay udhexeeya oo dee faasiqii iyo faajirkii iyo bidcoolihii iyo khuraafaadihii waxyaabahaasina waa udhexeeyaan wuxuu leey markaa sheekhu raximah llahu tacaala akhraja fii akhraja fi ma qad madaa waxa uu ka soo saaray fii ma qad madaa wixii tegey waagii hore min dahri aadama nebiyullaahi aadam dhabarkiisa wuxuu ka soo saaray duriyatahu ubadkiisii ubadkiisii iyo duriyaddiisii ayuu ka soo saaray dhabarkiisii oo ka duri yaryar oo dhaha fidhirtoo kalea wa akhada alcahda calayhim ballan buu ka qaaday ballankaasoo ah annahu laa rabba macbuudun bixaqin hayrahu inaanu jirin alle xaq lagu caabudaan isaga ahayn markaa cibaadada waa macnaheedii khaaska ahaa iyo macnaheedii caamka ahaa cibaadaadka haddana qofkaasi wuu cibaadaysanayaa maskaxdeenna waxaa kusoo degdegta salaada iyo masaajidka iyo qur-aanka laakiin dee cibaadada macnaheedu intaasuu ka ballaadhan yahayo waa nolosha qofka ibni aadamkaa oo dhan nolosh- nolosha qofka ibni aadamkaa oo dham inay ahaato caabuditaan inay ahaato rusushuna taasin bay maaragtay ay ay la yimaadeen marka wuxuu leeyahay ilaahay baa ka soo saray qur-aanku waa ka tilmaamaya waid akhada rabbuka min bani aadama min duhuurihim duriyatahum wa ashhadahum calaa anfusihim alastu birabbikum rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waa ka tilmaamay yidhi eh, kullu mawluudin yuuladu cala al- cala almilla ama kullu mawluudin yuuladu cala alfitra labaduba way sugan yihin qof kasta oo dhashaa wuxuu ku dhasha wuxuu ku dhalanayaa fitrada fitrat allah allatii fadala annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illah fitradii garashadii inuu yahay addoon daciif oo itaal daran cid ka xoog weynna ay ka sarrayso qof kastaaba wuxuu ku dhalanayaa milladda iyo fitradda rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay faabawaahu yuhawidaanihi aw yunasiraanihi aw yumajisaanihi labadiisa labadiisa aabbo aabbihii iyo hooyadii oo ka taagan ummad dadkii oo dhan bay-adii saaxiibadii qaraabadii mujtamacii dadkuunbaa amba ka dhiga yuhuudi amba ka dhiga kiristaan amba ka dhiga majuusi maxaa loo odhan waaye aw yuslimaanihi islaamnimadii aawe dee islaamnimadu waa asal islaamnimadu waa asal oo waa meesha laga kaxaynayo haddii qofka la iska daayo baan ku yidhi oo ambiyadana uu raaco muslim buu ahaanaya laakiin dadka yaa ka leexiya jidka waxaa ka leexinaya mujtamaca iyo dadka aabbaa iyo hooyada ha uga horreeyaan cidda ugu soo dhowaa ha kusoo xigto ilaa lagala gaadhaayo dee nidaamka guud iyo ummadda iyo mujtamaca uu ku dhex nool yahay rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay kamaa tuuladu lbahiimatu bahiimatan jamcaa hal tuxisuuna fiiha min jadcaa xoolow markay dhashaan miyay suntan yihiin miyay dhegajeexan yihiin soo neef dhammaystiran oo iska caadiya maaha yaa yaa sunta yaa dhagaha dildilaaciya soo ibni aadamka maaha sidaasoo kale ayuu qofku markuu dhasho waa qof saliima oo fitradiisu ay saliim tahay wuxuunbaa majara habaabiya oo yahuudi ka dhiga amba kiristaan ka dhiga amba majuusi ka dhiga mujtamaca waxaa la sheegay yahuud iyo kiristaan iyo majuusi diimii kale aawe waa labadan un amba waa qofku waa inuu qof ahlu kitaaba ahaado amba waa inuu watani yahay un marka alyahuud wanasaara waxay ka dhigan yihiin ahlu kitaab qofka in laga dhigo majuusiguna wuxuu ka dhigan yahay waa wasanigii uun wuxuu doonaba ha caabudo amba dab ha caabudo amba sanam ha caabudo amba sac ha caabudo amba qof ha caabudo waxyaabihii kale oo dhan waxaa u taagan majuusiga waa wasani markaa qofku hadduu diinta ilaahay ka baxo laba mid unbuu noqonaya imaa inuu ahaado qof maxaanku idhaahdaa kitaabi ah oo diin samaawiyahoo maaragtay amba munxarifa muxarafa ama mubadel ah amba mansuukha inuu haysto oo yahuud iyo kristaana amba inuu wasani ahaado oo dee wax waxyaabaa kala caabudo maxaa soo raaci kara inuu mulxid yahay mulxid aan cid ba aaminsanayn waa khuraafaad haddaad maqasho mulxidku cid waxba ma aaminsanaa waa been mulxidku waxba waa aaminsan yahay qof ilaahay adduunka guudkiisa uu keenay aan wax aaminsanayn ma jiro ilxaadku waa aaminsan yahay laftiisa ilxaadka laftiisuu aaminsan yahay waana wasaniya qof hadduu ku dhaha anigu waxaan aaminsanahay alla ma jiro oo rasuul ma jiro oo qiyaama ma jiro oo siraad ma jiro oo isabaalmarin ma jirto oo tani ma jirto oo kani ma jiro hadduu yidhaahdo wuxuu aaminsan yahay waa maxay se wax ma aaminsanaa waxa uu aaminsan yahay baa diinu ah markaa qof adduunka ilahay bilaa caqiidaa uu iska firiyo o iska soconaya ma jiro marka imaa qofku waa inuu diin haysto oo samaawi ah oo aan diinta islaamka ahayno waa kitaabi imaa waa inuu haysta waxaan samaawi ahaynoo waa mulxidka iyo iyo dadka wasaniyiinta saasuu rasuulku alayh isalaatu wasalaam leeyahy wa bacda haada ruslahu qad arsala lahum وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل وقال الشيخ رحمه الله وبعد هذا انت كذب انت انت كذب مركي أدوغاتي أدونك إلهي إنان عيار عيار وأبورين hormadee waadu ogeyay sheekhu maadanku la maraya waa waa gogoldhigii ee aynu isla garannay ilaahay makhluuqaadka inuu soo saaray oo ballanka ka qaaday haddana wa bacda haada ruslahu qad arsala wa bacda haada intaa k kadib qad arsala wuxuu soo diray ruslahu ambiyadiisii iyo rusushiisii lahum iyagu u soo diray wa anzala alkitaaba bilxaqi kitaabkana wuxuu usoo la soo diray xaq isagoo wata lahum wa bilxaqi alkitaaba anzala dee sajciga iyo maaragtay qaafiyadu ilaalinaya laakiin istabamarkeedu wuxuu yahay wa anzala alkitaaba bilxaqi kitaabka qur-aanka amba dee kitaab kastoo nebi uu sito oo xagga ilaahi subxaana wa tacaala uu ka keeno kitaabkaasoo xaq ah oo run ah oo xaqiiqaa ayuu ilaahi subxaana wa tacaala soo dejiyey maxaa loo soo diray ambiyada maxaa loo kutubta loo soo dejiyey maxay qabanayaan likay bidalcahdi yudakiruuhum siay ballankaa u xasuusiyaan ballankii hore alastu birabbikum tii hore siay u xasuusiyaan wayundiruuhum wayubashiruuhum ay ugu digaan ay ugu bishaareeyaan yacni ambiyada gebigoodu muhiimaddoodu waxay tahay dadka jid baa loo abuuray jidkii baa loo sheegay waa la fahansiiyo waa lagu abuuray markay ka weecdaan citri ha soo noqda oo soo leexda oo soo weecda waa intaasun ambiyadu likay bidalcahdi siday ballankaa yudakiruuhum ay u xasuusiyaan wayundiruuhum ay ugu digaan oo ninka ka isleexashadaa ninka sii wata ee soo laaban waayo ay dhaahdaan haddaad taa ku dhimato xaalkaagu waa noocaas wayubashiruuhum ay u bishaareeyaan rusula mubashiriina wamundiriin lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul ilaahi subxana wa tacala wuxuu leeyahay waxaanu soo diray rusul mubashiriina wamundiriin way bishaaraynayaan oo way digayaan siaan dadku aanay hadhowto aanay gar u helin oo dadku aanay marmarsiiyo u helin anigu san maan moodayn ballanka ilaahayo waan galay laakiin dee dadkii oo wada qaloocan aabbahay baa qaloocanaa oo hooyaday baa qaloocaneed oo reerkaygii baa qaloocanaa oo mujtamacii baa qaloocanaa anuu saasaan ku dhashay sidaan baan sax moodayay saan loo odhan ayaa ambiyada loo soo diray lianlaa yakuuna linnaasi cala allahi xujatun bacda rusul wuxuu leeyahay likay bidalcahdi siay ballankaas yudakiruuhum ay u xasuusiyaan wayundiruuhum ay ugu digaan wayubashiruuhum ay u bishaareeyaan kay laa yakuuna xujatan linnaasi si aanay dadku xujo u helin xujadu waxa weeyaan gar marka ilaahi subxaanahu wa tacaala uu waxweydiiyo waar maxay caabudi weydeen jidka maxaa uga leexateen xaggaa qabateen si aanay u odhan anagu maalin kaa cid ba aragnay maalin kaa cid ba maqalay anagu saasaa lagu noolaa waanu iska nimi dee si dadku ay ahaayeen baan iska ahaa anugu haddii wax lai sheegi lahaa waan qaadan lahaa qofku siaanu saa u odhan ayaa waxaa la leeyahay waxaa loo soo diray ambiyada bal lilaahi aclaa xujatan caza wajal ilaahay baa xujada iyo garta weyn ee sare ilaahay baa iska leh ilahay cidina kama gar hesho qofka isaga ilaahay abuuray isagaa wax siiyey rusul u soo diray qofkaasi marka xagee buu qabanaya ilaah san maan moodin dib halay celiya buu isku le qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu qaala kalaa lacallii acmalu saalixan فيma taraktu kalا inaha kalimaة huwa qaa'iluhaa marka qofka meel kastaaba ay ka soo xidhanto ee wuxuu ku hadlo uu waayo wuxuu na ilaahayow waan qaldamay dub ha lay celiyo markaasun ha lay siiyo adduunkii dub ha loo soo amaamudo ha loo soo abuuro oo haddana ambiyaha la soo diro oo waajibad ha lay keeno si aan ilahay dub isoo caabudo ilahi wuxuu leeyahay kalaa inaha kalimaة huwa qaa'iluhaa maalinta ku dhaafto way ku dhaafta jaaniskii lagu siiyey wuu soo dhammaaday imtixaankii waa dhacday maca salaama kay laa yakuuna xujatan linnaasi bal lilaahi aclaa xujatan caza wajal ilaahay baa allaha sarreeya ee weyn ayaa xujada iska leh faman yusadiqhum bilaa shiqaaqin faqad wafaa bidalika almiihaaqi wadaka naaji min cadaabi الnaari wadalika alwaarisu cuqba اddaari ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين والعياذ بالله وحليه هي فمن يصدقهم قفك الرمية أنبيضة بلا شقاق بلا خلاف سقوا أنبيضة عن خلاف قفك أنبيضة الرمية الراعة faqad wafaa qofkaasi wuu oofiyey bidalika almiihaaqi ballankaas uu galay wuu oofiyey ballankaas uu galay wuu oofiyo ballankii wuu ka soo baxay alastu birabbikum qaaluu balaa haadaasi dee waxbaa ka dambeeya wabay wabay waxbay wadataa waajibaad bay wadataa haayo ilaahay baa tahay inuu qofku ku taagnaado aamantu bi- qul aamantu billaahi uma istaqim istiqaamuu la yimi qofkii ambiyadii buu rumeeyey ambiyadii buu raacay qofkaasi ballankii wuu ka soo baxay wadaaka naajin qofkaasi wuxuu ka badbaadayaa min cadaabi الnaari cadaabta naarta ayuu ka badbaadayaa wadaalika alwaarisu kaasi waa ka dhaxlaya cuqba daari aayaha daarta aakhiro aayaheediiyo wanaaggeeda kaasaa iska leh ninka ballankaa ka soo baxe soo raacay ambiyada ilaahay kaasaa naarna ka badbaadaya jannana tegaya waman qofka bihim wa- bihim wabilkitaabi kadaba waman kadaba bihim wabilkitaabi qofka beeniye iyaga ambiyadii wabilkitaabi kitaabkana beeniya walaazama alicraada canhu ee laazima ee ku dhega ee haysta alicraada canhu inuu ka jeesto kaas walibaa iyo diidmo walibaa'a ayay ahayd oo hamsaa ku jira meesha laakiin de waxaa loo jaray waa waa laazimka maxaanku idhahdaa waa kaafiyadda iyo iyo maarata waxaa la ilaalinaya gabayga walaazama alicraada canhu walibaa diidmo iyo icraadna laazimay qofka saa sameeyaa fadaaka kaasi naaqidun waxa uu jebiyey kila alcahdayni labadii ballanba uu jebiyey kaasi mustawjibun waxaanuu waajibsaday lilkhizyi inuu dulli ku noolaado fi daarayni labada daaroodba ifyo aakhiraba kaasi waa ku daayey waman fadaaka dhe waman waman waman qofka bihim wabilkitaabi kadaba waman qofkaa kadaba beeniye bihim iyaga wabilkitaabi iyo kitaabka walaazima alicraada inuu sii jeesto iska tago laazima canhu uu kaa ka jeesto kitaabka iyo iyo i maaragtay iyo ambiyada waliba iyo diidmo fadaaka kaasi naaqidun waxa uu jebiyey kila alcahdayni labadii ballan labada ballan maxay ahaayeen waa ballankii hore ee alleh uu la galay iyo iyo kii ambiyada iyo rususha labadiiba uu jebiyey kaasi mustawjibun waxa uu waajibsanayaa kaasi lilkhizyi fi daarayni labada daarood inuu maaragtay khizyi ku noolaado iyo dullinimo inuu ku noolaado qof kastoo ilaahay subxaana wa tacaala maalinta qiyaamaha uu keeno wuxuu ku xisaabinayaa labadaa balan oo isa saaran labadaa balan oo isa saaran buu ilahay subxana wa tacala ku xisaabinaya ballankii hore oo lagu dhaabadeeyo lagu daray ballanka ambiyada iyo soo saaritaankoodii haddii qofku markii hore ballankaa uu galay ambiyaduna aanay soo gaadhin shan qolo ayuunbaa gar hesha maalinta qiyaamaha shan qolo ayuunbaa iyagu iyagoo risaaladiina aan qaadan ilaahayna subxaana wa tacaala aan caabudin ayuunbaa gar helaysaa shantaas culimmadu waxay ku sheegaan rasuulku sala- salawaatu ullahi alayh wasalam afar buu xadiis ku sheegay midna xadiis kale uu ku sheegay rasuulku wuxu alayh salaatu wasalaam xadiiska imaam axmed uu warinayay ibnu xibbaan albanina uu tasxiixinayo arbacatun yaxtajuuna yowma alqiyaama afar qolo maalinta qiyaamaha way gar naqsanayaan rajulun asam laa yasmacu shay-an warajulun axmaq warajulun harim warajulun maata fii fatra afar waa afartaas nin dhegala oo waxba aan loo sheegin nin dhegala oo waxba aan loo sheegin laa yasmacu shay-an waxyaabaha dhegala-aantiisaasi ay dhaafiso waxba loo qabsan maayo maalinta qiyaamaha dhegala-aantu waali maaha laakiin dhegala-aantiisa haddii awaamirta ilaahi subxaana watacaala wax ka mida aan la maqashiin oo ay dhaafiso waxba loo qabsan maayo wa rajulun axmaq rajul nin waalan nin waalan oo waxbaan kale oo garaadkiisa iyo maankiisii aan qabin kaasina maalinta qiyaamaha wuxuu odhanaya ilaahayo waxaan wax ku garan lahaaba ma haysan oo xumaan iyo wanaag maan kala aqoon shar iyo khayr maan kala aqoon dhib iyo dheef maan kala aqoon maalinta qiyaamaha kaasina wuu badbaadayaa hadhowta wax kastaba ha laga yeele wa rajulun maata fii fatra iyo nin fatra ku dhintay fatra waxa weeyaan laba nebi dhexdood nebi baa soo baxay risaaladiisii ee cerkay martay dadkii bay wada gaadhay had iyo jeer ambiyadu markaa labada nebi nebiga ka- kale markuu soo dhow yahay xilli baa jirta diintii hore indiraas baa ku dhacaya diintii hore way soo gabaabsiyeysaa dadka haysta iyo fahankeedii iyo ku dhaqankeedii iyo barashadeeda way soo yaraanaysaa marka dambe waxaa la isugu soo baxayaa diin la-aan dad wasaniyiina oo ilaahayba aan aqoon anba ilaahay way yaqaanaaneen laakiin cibaadaadka ay ka xumaadeen sidii nebigu alayh isalaatu wasalaam xilligu soo baxay oo kale shan boqol oo sannadood ayaa diini aanay jirin diin baa jirta laakiin inxiraaf baa ku dhacay ciddii haysay baan xil iska saarin dadkii baanay gaadhsiin markaa dadkii waxay kusoo dhacayaan meel dhexe fatra waa meel dhexe oo labada nebi dhexdoodii bay kusoo dhacayaan kuwaasina waxay odhanayaan ilaahow rasuulba maana aragno rasuul noo soo baxayba maana arag dadkan maxaa laga yeelaya maalinta qiyaamaha waa masalo kale oo axkaamteediiyo khilaafkeeda wadata waxaa soo raaca oo afartaas rasuulka alayh salatu xadiis kale ku sheegay ilmaha yare carruurta ilmaha yare ee dhintay isagoo waxa weeyaan aan qaan gaadhin amba waxba aan kala garan ilaahay waa abuuray wuu noolaaday dabeetana wuu dhintay isaguna maalinta qiyaama wuu badbaadaya shantaasi markaa culamadu way isku khilaafaan waxa laga yeelayo kuli insha allahu tacaala xagga dambe aynu kaga hadli doonaa wabacda wabacda haada rusulahu qad arsala intaa kadib rusushiisu ilaahi subxaana watacaala soo diray lahum iyagu usoo diray wabilxaqi lkitaabi anzala kitaabkana xaq buu kusoo dejiyey likay bidalcahdi yudakiruuhum si ballankaasi ay u xasuusiyaan wayundiruuhum wayubashiruuhum ay ugu digaan ay ugu bishaareen ciddii yeeshana ay udig ay u bushaareeyeen ciddii diidayna ay ugu digaan kay laa yakuuna xujatan linnaasi si dadku aanay hadhowta garu helin bal lilaahi aclaa xuja caza wajal ee ilaahay baa iskale xujada iyo garta ilaahay baa iskale ilahay lagama gar heli karo faman yusadiquhum bilaa shiqaaqi qofka ilaahay subxaana wa tacaala rumeeya waxyaabahaasi uu nidhi rumeeya amba ambiyadaasi bilaa shiqaaqi bilaa khilaafi isagoo aan khilaafin oo aan baal marin oo aan baal jeexin faqad wafaa bidalika almiihaaqi ballankaasi wuu ka soo baxo wuu oofiyey wadaaka naaji min cadaabi الnaari naarta cadaabteeda kaasi wuu ka badbaadayaa wadalika alwaarisu cuqba daari daarta aakhiro aayaheeda wanaagsanna isagaa dhaxlaya waman bihim bilkitaabi kadaba qofka ambiyada kitaabkiiba beeniya walaazama alicraada canhu waliba ee diidmo iyo sii jeed iyo girgir adayg ku dhega fadaaka naaqidun kila alcahdayni kaasi waxa uu jebiyey oo uu buriyey labadii cahdi labadii ballanba kaasi uu ka baxay mustawjibun wuxuu waajibsanayaa lilkhizyi fi daarayni labada daaroodba inuu dulli iyo aaya la-aan inuu ku noolaado in sha allahu tacala cawalkaasaan ku daynaynaa sali allahuma waslm wbaaraka calaa sayidina muxamedi waalihi wasaxbi waslm